وصل على سيدنا محمد ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أنت إله من في السماوات والأرض لا إله فيها غيرك وأنت جبار من في السماوات والأرض لا جبار فيها غيرك وأنت ملك السماوات والأرض لا ملك فيها غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء نسألك باسمك الكريم إنك على كل شيء قدير ما بعد ويقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل صغمك فراقك قبل شغلك شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله رسولك وحليه عليه الصلاة والسلام شن حالة انت أن لقارن قرتيت كفائديس شن حالة كفائديس شن حالة انت يسكو إيمان لأن الدنيا ده حياة ده laa taduum sifaadkan hadda xadiidku sheegaya way ku soo maraysaa laa taduum ma daa'imayso shantaa xaala intaad ku sugan tahayna ku dhaafin ka faa-iideysa hadday ku dhaafto bas wey xayaatag qabla mowtig intaad nooshahay faa-iideyso aakhire u camal fal sahay qaado haddaad dhimato bas wey alqabru sanduuq lcamal qabrigu wixii aada ahayd haddaad camal wanaagsan wadatay iyo haddaad camal xun wadatayba qabriga markii lagu geliyo bas wixii aada wadatay adiga unbuu meesha kugu haynaya ilaa qiyaamaha lagu soo bixiya haddana oo lagu weydiiyo acmaashaadi alqabru sanduuq lcamal wa bacda almowti yaأtiika alkhabr caliy bin abi daalib baa ohan jiray kalama allahu wajh wa bacda almowti yaأtiika alkhabr yaqiintu markaasay ku imaan lagaa dhimata bacdigeed marka noolosha ka faa-iideyso ayaama xayaatig maalmaha aada fursadda haysato waa markaad nooshahay shabaabaka qabla haramig intaad dhalinyarada tahay faa-iideyso intaada duqoobin haddaad duqowdo camal waxba qaban weyn ma qaban karti inta ay xanuuneysay inta ay xanuuneysay intaan ka jabanay baada ka baxay intaa yarta ay faa-iideyso hadhow markaad kursi kursi kutukasho bilowdo markaa masaajidka dhexbadarigiisa waxba kuu qaban maayo markaa masaajidka adoo dhex fadhiya aada boqol ragcadood tukan karta tuko wax badan aada fadhin karta maa sha allah shabaabak qabla haramig wasixataka qabla suqmig intaad fayowdahay faa-iideyso qabla suqmika intaada xanuunsan xanuunku markuu kuu yimaado garanka aada garanaysaa faa-iidada caafimaadku lahaa laa yaclamu qadra alcaafiya ilaa ahlu lmard caafimaadka faa-iidadiisa ma garto ilaa ahlulmard dadka xanuunsan baa garanaya caafimaadka faa'idada lo sixada qofku markuu ku jiro caafimaadka ku jira waxba iskama ogo laakiin markuu xanuunsaduu garani faa'iidada uu kudhi jiray nicmada uu haystay oo ka maqan hadda wa khinaaka qabla faqri intaad wax haysata faa'iidayso qabla faqri intaada faqiira gacantaadu hadday luka ku dhacda waxba ma qaban karta intaad wax haysato ka faa'iidayso khinaak qabla an tajidu maa tunfiq intaad waxaad bixisa helaysa faa'iidayso qabla faqrig hadday gacantaadu maratay waxba ma qaban kartid wa firaaqaka qabla shuqlik firaaqaka ka faa'iidayso intaad waktiga haysato qabla shuqlik nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas u rasuulku le calayhi salaatu wasalaam nicmataan laba nicmo maqbuunun fiihima kathiiru min annaas asixatu walfaraaq laba nicmo dadka way ku kadsoomaan in badan oo ka mid a markay dhaafto un bay garanayaan markay dhaafto way garanayaan qof kasta markuu cimrigiisa gadaal u fiiriyo wuxuu leeyahay alla maxaa wakti haystay wakti soo maray hadda laakiin hadda busy baan waxa ma hayo wakti ma hayo kamuusan faa'iidaysan markaa uu waktiga hayo nin kastoo mashquul oo saaxiibu ciyaal ah wuxuu leeyahay mar baan firaaqahayay wax igu dheganaa jira laakiin waxba kamuna faa'iidaysan markaa asixatu walfaraaq caafimaadka iyo faraaqa labadaa waa lagu kadsoomaa in badan oo ka mida waa lagu kadsoomaa waktigeena aan ka faa'iidaysano qofku hadduuna waktigiisa xisaabin bilaa ogaansho ayuu dhaafayaa isagoon ogeyn ba uu arkayaa waktigii oo dhammaad hadhow nadaamo unbaa soo haray shallaytaa baaqi noqon umas maxaan u qaban waayo maxaan sidaa u yeeli waayo isticdaad baa la doonaya luqmaanulxakiim wuxuu ku yidhi wiilkiisii markuu la dardaarmayay yaa bunay innaka halaathatu ahlaath saddex qaybood baa tahay thuluthun laka wa thuluthun lilaahi wa thuluthun lidduud saddex qaybood un baa tahay adigu faruuxu lilaah waalcamalu lak waaljismu lilqabri waalduud ruuxda ilaahay xaggiisaa loo koryeeli faruuxu lilaah hadday wanaagsan tahay aclaa ciliyiin baa la gey hadday xumaydna asfala saafiliin ruuxda waa la celinayaa lilaah walcamalu lak qeybta saddexaad labaad waa maxay waa camalka camalka adaa iskale camalka uu sameeyo qofku hadduu wanaagsan yahay asaguu u wanaagsan yahay hadduu xumaadana asaga unbuu dhibi man camila saalixan falinafsih waman asaa'a facalayha wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid alcamalu lak inaad wanaajisato wey marka wixii laabud oo aad ka maarmayn camaluka ra-su maalik ra-sumaalkaaga dadka tijaaraysto adduunyada waa la jecelaya tijaarada waa faa-iide iyo ra-sumaal bimacnaa lafihi wey ra-sumaalka waa inaad difaacda mar kastaad ku dadaaleysaa faa-iide hesho maxaa faa-ida ku soo galay laakiin haddii lafahaagi aada khasaarto khasaaro way dhib baa kugu dhacay camalkaagu waa ra-sumaalkaaga waxa keliyood qiimaha ku leedahay bini aadanku waxa ugu qiimo badan yahay qofka bini aadanka waa ruuxdiisa ruuxdana waxa qiimaha u yeelayo waa camalka saalixa bas waa camalka saalixa marka camaluka lak adaa iskale waljasad jirku qiimo ma le dee jirku qabrigaa la dhigayo ciiddaa cuni dixirigaa cuni waljismu liduud dixirigaa cunay qiimo male jirku jirku wuxuu qiimo ku yeelanayaa ruuxda ku jirto ruuxdaana waxaa kamilayo iimaanka iyo camalka saalixa bay qiimo ku yeelana haddii kale ruux khabiisa ahay noqoni oo asfala saafiliin adeys bilaa camal bay noqoteen wuxuu yihi luqmaan xakiim yaa bunay in kunta tashuku fi lmowt falaa tanam fakadalika tubcas fakadalika tamuut fakadalika tamuut dhimashada hadday shaki kaaga jiro ha seexanin hurdada iska dhaaf fakadalika tamuut saan baad u dhiman hurdadu waa maxay waa daliil lmowt hurdadu waa geeri yar way qofku markuu seexdo wuu dhintay wain kunta tashuku fi lbacth in lagu soo saarayo hadduu shaki kaaga jiran falaa tantabih min nawmik fakadalika tubcad hurdada ha ka soo kicin saasoo kale un baa lagu soo bixinaya hadhowna hadhowna saasaa lagu soo bixinaya marka haddii aada dhimanayso lagu soo bixinayo maxaa laga rabaa maxaa yanfacaya bacd almowt maxaa yanfacaya bacd almowt waxa qiimaha le waxa weeye maa yanfacuka bacda almowt a laa maa yanfacuka qabla almowt adduunyada waxaanan intifaaca u arkayno intaan nool nahay maaha waxa qiimaha weyn leh tan waa maalmo laakiin waxa qiimaha le waa maxay maa yanfacuka bacda almowt markaad dhimata bacdigeed waxa ku anfacaya w kaas wey waxa qiimaha leh marka axaadiistan waxay nagu baraarujinayaan inaana hilmaamin waxa aan hadda ku suganay inaana isku hilmaamin waxaana sugaya inaana ku hilmaamin ha ku hilmaamin xasanulbasri wasiyaadkiisii waxaa ka mid ahaa laa taktar bimakaanin saalix meel wanaagsan haddaad joogta ha ku kadsoomin falaa makaanun afdala min aljanna waqad laqiya fiiha abuna aadama laqi meel wanaagsan haddaad joogta ha ku kadsoomin haddaad nicmaysanto ilaahay kuu nicmeeyo meel fiican aad joogto ha isku hadlayn ma daa'imaysee falaa makaana afdalu min aljanna meel jannada ka fiican ma jirto waqad laqiya fiina fiiha abuna aadama laqiya nebi aadam jannadaa ilaahay geliyo ugu nicmeeyey haddana waa laga soo saaray shaydaankii cadowgeenna ahaa ee maalintii ilaahay uu markuu ku amray u sujuud malaa'igta uu yihi oo asaguna la socday u diiday ee lacnadu ku dhacday cadaawaddii iyo dagaalkii uu qaaday inbuu wada abunaa aadam wuxuu saba u noqday iyo umuna xawa inuu jannada ka soo saaro geedkii ilaahay ka reebay markii uu u qurxiyey uu ku dhaartay weliba been waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin waan idiin dhaaranayaa been buu ku dhaartay falaa takhtar biru'yati الsaalixiin dadka wan wanaagsan haddaad la kulantana ha ku kadsoomin falaa shaksu acdama min almustafa sala اllahu عalayhi wasalam falam yantafic bihi اlkufaaru wاlmunaafiquun dadka wan wanaagsan haddaad la kulanto haddaad iimaan iyo camal saalixa ku dadaasho yaa suxbadooda wax ka heli haddaada iimaankaaga iyo camalkaaga uusan wanaagsanayn suxbatu saalixiin waxba kuu tari maayo dadka fiicaneed la kulantay waktigooda joogta waxba kuu tari maayo falaa shaksun acdamu min almustafaa sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed axad bini aadan oo ka weynaa ama ka fadli badnaa ma jiro falam yantafic bihi alkufaaru walmunaafiquun gaalada iyo munaafiqiinta nabiga hortaagnaa kumayna intifaca wax kastaa loo sheegay wax kastaa la tusiyey may ilaahay ooma talagelin iimaan yani suxbatu saalixiin goormuu ku anfacaya markaad iimaan leedahay camal wanaagsan leedahay ninkii nabiga khaadinkiisa calayhi salaatu wasalaam rabiicat laslami la oran jiray uu yihi waxay weydiiso nabigu u khidmaynayay habeen iyo maalin habeenkii markuu seexday banaankaasuu seexanayay wax alla wuxuu nabigu baadi u diyaarinayay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi waxay weydiiso wuxun aan kusiiyey wax alla waxaad u baahanta wax yar buu fikiray markaasuu yihi yaa rasuul allah as'aluka muraafaqatika fi ljanna waxaan ku weydiisanaya inaan jannada kugula rafiiqo cajiib ninka maal ma lahayn ehel ma lahayn waxba ma haysanin ya adduunye muxuu uga baahan yahay suxbada nabiyullaahi maxamed buu helay sala allahu calayhi wasalam markaasuu weliba khidmadiisii khaaskahayd buu helay haddana min khidmatihi alkhaasa kaana qariiba min alxabiibi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu u dhowaa ma wax kaloo u baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaa markuu wax weydiiso lahaa wuxuu doonayay waxyaalaha waxun icaanoha adduunyada ugu ku kaalmaysto ama noloshan adduunyada ayuu waxun weydiisan doonaa marka wuxuu yihi as'aluka muraafaqataka fi ljanna jannada inaan kugula rafiiqaan rabaa rasuulka ilaah sidaan adduunyada kugula kula socdo kugula joogaan rabaa inaan jannada kugula rafiiqo saxaabadu radia allahu canhum maxabadooda ilaahay iyo rasuulkiisa ay u qabeen waxay jeclaayeen oy ka fikeri jireen adduunyada ilaahay wuuba idinla kulmiye nabiga waad hesheene aakhiro ma faaruqaysaan wuu idinka darajo weyn yahay oo waa xabiibka ilaahay ee jannada haddiiba ilaahay ku qadaro buu leeyahy qof kasta haddiiba jannada ilaahay kuu qadaro seed ku arkay aakhiro isku darajo ma hidini taasaa murug ku hayso jannadaa loogu bishaarayay kulligood ahlujanna ay ahaayeen wa maca dalika waxaa sii dhibayso ay ka fikirayaan mufaaraqada xabiibka calayhi salaatu wasalaam waaida ay nabiga waayayaan aqro uu ka darajo weya cajiib markaasuu rasuulku ku yihi wagayra dalika tasal wax kale ma weydiinays huwa daaka yaa rasuul allah may kaa umaan ku weydiinaya inaan jannada kugula rafiiqaan muxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faacinnii calىa nafsika bikadrati sujuud daba taas waan kuu ballan qaadayaa ilaahay agtiise adiguna waxaad ku dadaashaa calىa kadrati sujuud daacada ku dadaal iska seexa nabigu muuse ohan calayhi salaatu wasalaam sujuudda ku dadaal buy salaada badi salaada badi buu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam maa sha allah marka suxbada dadka wanaagsan ambiyada iyo sulaxada iyo awliyada iyo dadka fiifiican suxbadooda gormay wax ku tari markaad iimaan iyo camal saalixa leeda wanaagsanta suxbatu saalixiin baad ka fadaasa waad ka faa'iidaysanaysaa falaa taktar bikatrati اlcilmi cilmi badan ha ku kadsoomin faina balcaan ibnu bacura bacda nadrihi fi lawxi اlmaxfuud fandur maada laqiya nin balcaan binu bacura la yidhaahdo o ilaahay qur-aanka noogu qisooda fi suurati اlacraaf cilmi badnaa bacda nadrihi fi lawxi lmaxfuud cilmi la duni ah weliba la siiyey looxu maxfuudkuu daalacan jiray fandur maadaa laqiya muxuu la kulmay iimaankii baa laga siiyey marka dambe iimaan la-aan buu ku dhintay iimaan la-aan buu ku dhintay walaa taktar bikatrati lcibaada cibaado fara badan ha ku kalsoomay faina ibliis bacda mugsihi fi lcibaada fandur maada laqiya malaa maca almalaaika buu ahaa oo la cibaadeysanaya intaasoo sano intaasoo kun oo sano laakiin markii dambe halkaasuu ku dambeeyey noloshan adduunyada iyo xayaatadan adduunyada ah waktigan yara lagu siiyey iyo zamanka yar oo aada haysato waa zamanu isticdaad wey zamanu isticdaad liliimaani walacmaali saalixaat iimaaniyaadkaaga waa iimaanka waa inaad kor u qaado sifaat liimaan waa inaad ku dadaasho sifaatka iimaanka kor u qaaday iimaanku yaziidu wayanqus aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood aclaaha kalimatu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa can dariiq iimaaniyaad baa jira iimaaniyaad dhowr iyo toddobaatan buu nabigu ku sheegay inuu yahay iimaanku khislo kastoo aada samayso iimaanku ku siyaadinay iimaankaagaa xoog yeelanay wuu ziyaadaya alxayaau buu markaa rasuulku yiri walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku gaar ahaan nabigu u xusay wuxuu yihi waa shucba min aliimaan waa qeyb iimaanka ka mid a qofku inuu xishood leeyahay wanaagsan yahay waxa fiican ka xishoonayo mur-a iyo sharaf leeyahay ma aha waxaan waxba u aabayeelayn inuu qofka muminkaa noqdo waa inuu qofka muminkaa xishooda w waxa ilaahay u xarimay waa inuu ka xishoodo waxaan sharciga ku fiicna waa inuu ka xishoodo xishood waa inuu leeyahay qofku alxayaau waliimaanu qurina idaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar xishoodka iyo iimaanku way isla socdaan mid haddii la qaado ka kalena wuu tegaya xishoodka iyo iimaanku way isla socdaan walxayaau shucbatu min aliimaan sifaatka iimaanka ugu wan wanaagsan ee darajaadkiisa sarsare ku jira waxaa ka mid a xishoodkaa ka mid a muxuu rasuulku leeya calayhi salaatu wasalaam idaa lam tastaxyi fasnac maa shit haddaadan xishoonaynin dee waxaad doonta samee qof jiro ma jiida haddaadan xishoonaynin fasnax maa shit nin ree ansaareed uu nabigu arkay walaalkii xishoodka ka waarinayo iyo xishood baa kudilaya xishoodka iskara muxuu ku yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam dachu faina alxayaaa laa yaati ilaa bikhayr warka tag ninka daa xishoodku waxaan khayr ahayn ma keenay hadda maanta qofka xishoonayo la arka maxaa la dhihi war xishoodka iska daa ya dadka waa la iska dhiciyaaye xishoodka iska daa waxba heli maysid haddaada maaragtay ما شاء الله عجيب مكارم الأخلاق من مكارم الأخلاق بكم إذا عشاتكم من مكارم الأخلاق خمس حسن بأثر الهوري خمس حسن ولكن خمس منها أحسن شوي ونكسنت شوي قزي ونكسنت التوبة حسن حسنة ولكن في الشباب أحسن اللي يرد قزي في عنده towbadu wax wanaagsan wey qof la arka hadduu dembi ka dhaco inuu toobad keeno soo noqdo walaakin fi shabaabi axsan markaad dhalinyar tahay bay towbadu fiican tahay markaan weynaadaan towbad keeni doonaa taas khayr ma leh inaad weyninka gaari maxaad ka ogtahay walwaracu xasan waracu waa fiican ولكن في العلماء أحسن علماء جزء في عين على المرض الورع قف منه حلاجة كنت ذلك وحا حن إسكيل عليه والجود حسن داقد ووحفي عنه ولكن في الأغنياء يحسن dadka xoolaha lagu si fiican yahay laanna deeqdu hadday qofka xoolaha lahaa gasho waxbuu anfacaya dadku wax daraya isaguna wax wanaagsan buu kasbanaya soo ma deeq iyo xoolaha haddii ilahay isuu kaadam ka cusmaan bin cafaan wa cabdiraxmaan bin cawf wa amhaalahuma ka laga qisoonayo aqniyaa u saxaabada xoolaha gacantay ku hayeen laakiin meesha ilaah ugu talagalay dhigeen qulubta oomay fadhiisana xooluhu dadka dambe xoolahoodu qulubtaay fadhiisanayaan wadnahay kaa qabanayaan ma bixin karti shilin haddaad tiraa as dhiibtid wadnaha ku dilaacaya cajiib dee halkaasay fadhiisatay adduunyada xubbigeeda halkaa fadhiistay marka hadduu qalbiga kuu fadhiisto ma ka saari kartid kugu dhegi way ku xanuunjin ayagu laa gacanuu kuma hayno magaalada madiina iyadoo laga baahan yahay ayuu sid cusmaan badeecadiisi baa timid saddex boqol oo gaadiid ahoo shaam laga keenay oo raran oo badeeca wadade waa intaasoo ba- baabuur oo kuramoola yaa soo galay oo dee wax walbay wadaa kaasa magaalada dhama isla kacday guuxa sida yani badeecada timid wixii loo baahnaa oo raashin iyo dhar iyo waxkaas iyo wax walba oo loo baahnaa bay wada wixii baa isla kacay aqniyadii dadkii xoolaha lahaa ee dukaamaha waaweyn lahaa oo dhan baa u yimid ee la wareegi jiray becsharada markii jumlada lagu keeno dadkii la wareegayay iyo sid cusmaan u yimid nagu wareeji shilinkiiba shilin baan kuu saaraynaa faa-idada ugu badan wey inuu shilinkiiba shilin qabto maya wax ka badan baan haystaa shilinkiiba labaan kaaga dhigayna shilinkiiba labaan kuu saarina maya wax ka badan baan haystaa shilinkiiba saddex baan kaaga dhigayna wax kasii badan baan haystaa ma ku daraysaan sayid cusmaan waxaa la yidhi dadkii magaalada madiina dadkeeda xoolaha la wax la wareegi jiray waa anage waxaas shilinkiiba saddex ka badan kuu saaraya xageedkeeda shilinkiiba toban ma iga dhigaysaa warka iska dhaaf maya taas de waa khasaare waxba kama helayna soo ma khasaare ayay u arkayaan marka adduunyada loo fiiriyo dee haddaba iska daaya ilaahay baa shilinkiiba toban ii saaraya man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha soo ma shilinkiiba sagaal baa laygu daraya toban buu noqonaya waxaan idin markhaati gelinayaaba dadkiina meesha jooga o dhan badeecadaa soo imaatay dadka reer madiinaad ahee baahan bay firi u tahay waa loo qaybinaya kulli cajiib markaasaa la qaybi badeecadaas maalinkaa soo gashay magaaladii waxba aan lahayn badeecada aad keentay intee faa-iidaad ku xisaabtami lahayd boqolaal kun waa fursadda ay gaadhaan dadka ganacsatada awd mar ay badeecadu kala go-day loo baahan yahay inay keenaan waa fursadda ay gaadaan fursaddaas ayagu dadka ilaahay ayagu waxay gaadhayaan fursadda ay gaadhayaan waa maxay waa midda aakhiro darajaat laakhira wey darajaat laakhira ma aha midda adduunyada sidoo kale cabdiraxmaan bin cawf yaa maalin ka mid a iyaduna badeecadiisii soo gashay magaalada kaase magaalada madiinaad baa gux ka yeeray umuna caaisha yaa gurigii ka maqashay maxaa ku dhacay magaalada maxaa ka jira wax yeeraya waa maxay markaasa waxaa la yidhi waa ciiru cabdiraxmaan bin cawf cabdiraxmaan bin cawf safarkiisi baa yimid markaasay tiri allah barakeeyo cabdiraxmaan bin cawf weliba deeqdiisa waxaa usii dheerayd ummahaat lmu'miniin zawjaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu si gaara isaga xilsaari jiray mid la arka xoolo fara badan buu geenaya markaasuu haddana u geenaya ummahaat lmu'miniin marka cabdiraxmaan bin cawf cabdiraxmaan bin cawf allaha barakeeya tiri axad ka khayr badan waa yar yahay laakiin waxaan jeclaan lahaa maanta adduunyada low waxaa maanta uu soo galay magaalo yimid hadday aakhiro u geli lahayd baa aada uga sii fadli badnaan hadalkii baa la qaaday cabdiraxmaan bin loo geeyey soo orday markiiba umuna caaisha u yidhi maadaa qulti yaa ummaah iyaduu rabaa inuu afkeeda ka maqlo maadaa qulti yaa ummaah maxaa tiri hooye igu celi hadalkaa tiri sidaasaan nidhi bay tiri wuu baxay markaa dadkii buu isugu yeeray wuxuu yidhi waxaas maanta aan xoolahayga keenoo dhan waa sadaqatun lilaahi subxaanahu wa tacaala saasay ahaayeen dadka wanaagsan aljuudu xasanun walaakin fi laqniyaai axsan dadka xoolaha luu kusii fiican yahay walxayaau xasanun walaakin fi nisaai axsan xishoodku waa fiican yahay walaakin fi nisaai axsan dumarku kusii fiican yahay xishoodkii haddii laga tago xataa dumarkii ay ka tagaan wax dambe iyo male markaas waa sidaa hadda aan marayna raggu inay xishoodaan iska badaa laga tegiya dumarkii xaggey marayaa maanta lalahaa ayagu ragga waa ka xishood badanya cajiib alxayaau min aliimaan alxayaa min aliimaan xadiisu qudsi buu ilaahay wuxuu ku yihi inii uxibu halaaثan waxubii lihalaaثin ashad inii uxibu halaaثan saddex baan jeclahay waxubii lihalaaثin ashad uxibu taa'ibiin kuwa toobadkeenoo dembiga ka soo noqdo waan jeclahay waxubii lishaabi taa'ibi ashad nin dhalinyaro oo taa'ib ahan sii jeclahay baa ilahay subxaanahu wa tacaala cajiib nin dhalinyaro ah shabaab ah quwatu shahwa ay jiidanayso leanna dhalinyaradu shuyuukhda way ka shahwo badan yihin yacni wax kasta u cusub marka dhalinyarinimadaasoo jiidanayso acwaantiisii shahawaatu nafs quwatu shabaab oo jiidanayso ayuu ilaahay daacadiisa u leexday shaabu nasha'a fii cibaadati rabbi ayuu noqday yaraan buu ku toobad keenay daacaduu ku barbaaray man shaba calaa shay shaaba caleyh dhalinyaronabadii buu ku barbaaray daacada ku toobad keenay ku wanaagsanaaday ashaabu taa'ib waxubii lishaabi taa'ibi ashad nin dhalinyaraho waxaa jira weligii aan soom ku qalloobin salaadna ku qalloobin qaarna waxay leeyihiin ma aqaani xisaabtooda intay iga tagtay soonay salaad seen u qaleeyaa wixii aad garanaysa un qale ay ku weydiinayaan intaasoo sane ay soo dhaaftay ma garanaye seen u qaleeya qaleedan waa laga raba bal qiyaasoo inta aad tukanaysa aniga salaadaad bilowda intii kaa tagtay intii aad garanaysa un qadee si aan u qadan karto nina yaraantiisii isagoo weli qaangaarin sidii loogu bilaabay daacadii lagu bilaabay soonkii iyo salaaddii uu bilaabay buu ku weynaaday cajiib ashaabu taa'ib شاب نشأ في عبادة ربه عرشك إلهي هركز وهركلي وأحب أهل الجود قد قد يغضب لما جعلها إلهي وحبي للفقير الجواد من فقيرة وهذا لا يقبل وحبا ما هي لما شلين بوها يستعمل بودي بيه وضيق وضيق وإلهي بأمر كما أن جعل هاي بإلهي لأن شلك أسهلك شلك هو بحنا ننك حولها للعقد بدنه هو بحنا ويلحن بدنته كحول بدن بوهيستا قيبته بحيه يعني فضلي واحد إراده وسكا بحنا لكن كان لبدن بوهيستي لبدن بمد بحنا إيثار وي وحي إيثار صدقات markay si fadli badan tahay madaqan infaq wa izar izar waxa la yiraahdaa wax naftaada aad aad ugu baahan tahay oo bixisay qofka kale u doortay ba izar leeyahay kaasa izar leeyahay ka izar ka kusi fadli badan ninka soo faqiir oo wax yar markuu wax bixiyo izar buu leeyahay naftiisi buu ka dooray ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ayagoo baahan bay bixinayaan isaar wa uxibu lmutawaadiciin dadkaan iskibrinin baan jeclahay buu ilaha yidhi hoos usu dhigo wa xubii lilganiyi lmutawaadic in xoolo leh haddana aan kibri lahayn baan jeclahay baa ilahay ana xooluhu waxa lagu kibra waayo fircawn muxuu ku halaagsamay soo labadii shilin ma uu helay marka hore muumin buu ahay kaana min qowmi muusa ina qaaruuna kaana min qowmi muusa mufasiriintu waxay leeyihin wa aamana bih wuu rumeeyey marka hore wa kaana ibna cammi qoomkiisibuu ka mid ahaa ina adeerkiisu ahaa wuu rumeeyey toddobaatankii uu qoomkiisa ka doortay buu ka mid ahaa nin wanaagsan bu ahaa fabaqa calayhim wuu kibray markii dambe waataynaahum min alkunuuzi maa ina mafatixahu latanuu bilcusbati uli lquw xoolaha halaagay qarno marka nin qani ah oo qaninimadiisi aan ku fidnoobin xoolihiisi aan ku fidnoobin oo mutawaadic ah aan kibir lahayn dadkiisa caadigaa ku dhex jiro ninkaa waan jeclahay baa ilahay yani adduunyadu ma fidnayn ninkaas adduunyadu ma fidnayn wa xubii lilganiyi almutawaadici ashad wa ubqidu halaaan wa buqdii lihalaain ashad ubqidu alfusaaq kuwa dembiga la jahro xumaanta ku ordo faasiq waxaa la yidhaha qofka dha dhaacada ilaahay ka baxay xumaanta aan ka waabanayn fisqiguu la jahraya cajiib xumaantiibuu banaankaa ku samaynaya kaa ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala iyadoo macsiyada uuna ilaahay raalli ka ahayn haddana qofka lasii jahrayo banaanka la taagan baa ugu sii xun leanna waa daaci fi ilaa macsiyatihi xumaantuu dadka ugu yeeraya wuxuu ku dhiirigelinayaa dadka kale inay xumaantu sameeyaan kullu ummati mucaafan ila almujaahiruun buu nabigu le calayhi salaatu wasalaam ummadayda kulligeed waa waa la cafin dembiga waa loo dhaafayaa ila almujaahiruun kuwa la jahraayo mooyaane ama u aaba yeelayo amarka ilaahay buu jabiyey uma aaba yeelayo banaankaas wax walba ku sameynaya riwaayo kale nabigu wuxuu leey alayhi salaatu wasalaam kullu ummati mucaafan ila man aba ummadayda kullu ummati yadkhuluuna aljanata ila man aba ummadayda dhammaantood jannaday galaya ilaa man aba ilaa qofka iska diida mooyaan qiila waxaa le waman yaaba ya rasuul allah oo nin jannadaa lagu geylayin oo diidayo maa jiro nacam yuu ku tilmaamay kaas waa qof xumaan samaynayo habeenkii yuu xumaan sameeyey wa baata wuu bariyey waqad yasturuhu rabbu rabbigiisa astura cidna kuma ogo wa asbaxa wuu waa bariisay yakshifu sitra allah isagoo ilaahay sitrkiisa fayday xalay moogtahay waxaas waxaasan sameeyey xalay moogtahay intii intaan ka laabtay ya ilaahay baa asturaya bal muxuu shee sheegaya muxuu sheegaya ilaahay baa asturay cajiib baata yasturuhu rabbu wuu bariyey asagoo ilaahay asturay asaguna wuu waa bariistay yakshifu sitra allah asturka ilaahay buu faydaya kaa ilaahay jannadiisi buu diiday looma naxariisanayo kaas kaa looma naxariisanayo nabigu yuri alayh salatu waa nin jannadii diiday wey in badan oo ka mid ah yaa waxay ka sheekeeyeen xumaantii ay khaaska u sameeyeen bay ka sheekeen xumaantii gaarka u ahayd oo ilaahay uu ku daalacanayay ilaahay baan waxba ka qarsoonayn laakiin dadku aysan ogeyn yuu dadka uga sheekeynaya wuu ku faanayaaba wuu ku faanaya maasha allah waa jariimadii hore uu galay mid ka sii weyn wey yuu sii galaya ubqidu ahla alfusaaq ehlufusaaqa waan necbahay buu ilahay kuwa fisqiga la yimaado xumaanta sameeyo wa buqdi lishaykhi lfaasiqi ashadtu nin oday ah ya oo haddana xumaantii daba taagan weli meelaha xunxun fadhiyo habeenkii meelaha xunxun ka laamayo waa oday waayelogo wuu caddaaday markaasuu magaxun gabgableey cajiib kaas waa nabxay baa ilahay subxana wa tacala caradaydaa kusii dhacaysa kaas waktigiisiiba muu joogay waa loo kaadiyey wakti baa la siiyey inuu toobad keenay ahayd markaasuu weli shaydaankiibaa geed ku xirtay mar hore u wataa shaydaanku waa cadow cadow weeye shaydaanku wa ubqidu almutakabiriin kuwa kibirka badan baa nabcaha ilahay iskibriyo wa buqdi lilfaqiiri lmutakabir ashad nin faqiiron shilin haysan haddana kibir badan kaasaa nabcay baa ilahay yidhi subxana wata muxuu ku kibrayaa wuxuu ku kibra male sababihii usoo jiidayay kibirka adduunyaday ahayd oo wax isku moodaya tiina male marka kibirku waa xun yahay kibirku waa xun sifatu lkibri ilaahay baa iskale alkibriyaau lilah kibriyada ilaahay baa iskale sifatu lcibaad ma aha wax addoomuhu leeyihiin ma aha marka isla weynin lama rabo inaad xaqa ka kibirto oo dadka iska korraysiiso oo naftaaduguna aad wax moodo adigun isla weynaato waa kaa weya kibirku kibirku kaas wey kaas weeye kibirku wa ubqidu lbukhalaa ubqidu albukhalaa kuwa bakiiliinta nabcahi baa ilahay wa buqdi lilqaniyi lbakiil ashad nin ilaahay u nicmeeyey oo xoolo siiyey oo haddana shilin ka dhacay alqaniyu lbakiil kaas waa nabcahi baa ilahay qofka sakiga huu ilaahay jecely asakiyu qariibu min allah qariibu min annaas qariibu min aljanna saasaa kusoo orda asalka qofka sakiga ah qariibu min allah ilaahay buu u dhow yahay qariibu min annaas dadku u dhow yahay dadku way jecel yihiin qariibu min aljanna jannadu u dhow yahay qofka bakiilka ana baciidu min allah baciid min annaas qariib min annaar naarta u dhowey yani baciid min aljanna qariib min annaar wey marka ahlujuudkaan jeclahay waxaa nabcay ubqid lbukhalaa wa bukdi lilganiyi lbakiili ashad ninka xoolaha la siiyey nicmada ilaahay inuu ku shukriyo la doonayay nicmada ilaahay aan garanin kaasaa nicmada ilaahay marka bishan waa bil khayr badan walaalayaal waa bil isticdaad waa bil laga faa'iidaysto waa bil ilaahay agtiisa wax la dhigto khayrka aan ku dadaalno aan ka faa'iidaysano bishu waa maalmo haddaba qaar baa tegay tobankii u horeeyaa gabaabsiya haddaba waa maalmo qofka bini aadanku ana isaguna waa maalmo xasanubasri wuxuu ohan jiray yabna aadam inamaa kunta inamaa anta ayaam yabna aadam inamaa anta ayaam ibna aadanow maalmaa tahay cimrigu waa maalmo faidaa dahaba yawmun dahaba bacdu hadduu maalin tago qaarkaabaa tegay maalin kastaoo maalin kastaoo baxdo adiga jidhkaaga ama yani qayb ka mid a baxayso maalin kasta waa socotaa waad nusqaamaysaa waa lagu gurayaa ilaa aad eber noqoto marka dambe cajiib eber baad noqona waad yarayn dhallinyaraad noqoto waad xoogeysatay dhexdhexaad baad ahayd oday baad noqotay waad sii gaboweysaa sii socota markaa marka inamaa anta ayaam faidaa dahaba yawmun dahaba bacdu maalin markaa joogto maalin baa kaa sii tagay cimrigaaga maalin baa ka go-daan maanta markay kaa tagto cimrigeena maalin baa ka go-day wuu nusqaamay berri maalin baa haddana ka go-day khalaas bishii baa dhammaanay cimrigii bil baa ka baxday sanad baa dhammaaday sanad baa ka go-ay nabiyullaahi aadam baa wuxuu arkay baa layihi nolosha adduunyadana waa la jecel yahay duriyadiisiibuu sidaa u fiiriyo ilaahay tusay oo nin qurux badan aada u qurux badan oo dhalinyaro oo qurux badan buu arkay yaa rab ninkaan muxuu ahaa ninkaan waa nin duriyadaada ka mid ahoo la yidhaahda daawuud yaa rabbi kam cumru cumrigiisu waa meeqa arbaciina afartan sano keliya ninkasaa u qurux badan isagoo yar dhalinyaro ah yuu dhiman doonaa soo ma afartan sano meesha cumriga ugu macaanaawo ninka quwadiisu kaamil noqotayo yaa rab bacdihi min cumri cishriina sana nabi aadam kun cimrigiisu kun buu ahaa ilaahu cimrigiisa labaatan ka sii wax yar buu gooyey aada u yarta sooma labaatan ilaahu ugu ziyaade leanna lixdan hadduu gaaro xoogaa way dhantaa afartankii sooma nacam labaatankii baa loogu daray nabiyullaahi aadam dee waktigiisi baa isguray sagaal boqol iyo sideetan markii la gaaray malkumadoo socdaa yimid nebi aadam buu u yimid ambiyada way u imaan jireen mawdku ambiyada wuu u imaan jiray marka weliba idan baa la weydiin jiray ma jeceshahay nafta lagaa qaado mise ambiyada malkumoodku wuu noo yimaadaa istidaan baan lo khiyaar baa la siinaya haddaad joogi ma joogaysaa mise laga qaaday markaa uu yimid markaasuu yihi yaa malakulmowd akunta zaa'iran am qaabida may soo ziyaaratay oo may salaam baad u socotay mise waad iga qaadaysaa inay galbisaarto maya inaan ku galbiyaan doonaya wakti waa dhamaaday waa dhamaaday see wey maxaa dhacay malakumowd waktigii ma xisaabtii baa kaa wareertay maxaa kugu dhacay maxaa dhacay dee cimrigeyga ku waayo labaatan sana aysiri mane marka cishriinkaasoo cishriinkii wiilkaaga daawud aad siisay ma la may waxaan siiy waxba ma siina buy laa buy xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxiixuu kusoo aroray wuxuu leeyahy fajaxada fajaxada duriyatu fanasiya fanasiya duriyatu wuu wuu diiday nebi aadam duriyadiisu saa un bay wax u diidayaan xaqii lagu lahaaba diiday wuu hilmaamay fanasiya duriyatu duriyadiisuna waa hilmaamaysa maalintaa iyada ahaa la sameeyey ashaahid markhaati in la sameeyo iyo in la qoro wax markaas albi haddaad wax sheegto wax bixinayso waa in markhaati lagaa qoro haddii kale hadha waxaad leedahay ma yeelin ma yeelin baad leedahay ambiyada mawdka uu khiyaar gelin jiray nabiyullaahi muuse u yimid xadiidka bukhaariga waxaa ku timid nabiyullaahi muuse ayuu u yimid mawdka asagoo socdo markaasuu yidhi maxaad doonaysaa uriidu qaabidan ruuxak inaan nafta kaa qaadaan doonaya fasakahu fafaqaca cayna dharbaaxu la sii daayay markaasu isha banaanka ku dhacday malakumood il baa banaanka ku dhacday nabi muuse nin shadiid oo aada adag baa suura suuratu rajul buu ugu yimid qof suuradiisa ugu yimid soo ma nin suuradiisa dharbaaxu la sii daayay marka a cayl halka feer waa kii ku dilay ninkii ree qabday markii uu ilaahay rasuulka ka dhigayay intaan fircawn uusan u imaanin oo lasoo dirin rasuulka laga dhigin waa markuu ka carari doono masar u ka carari doone dee mid reer bani israa'iila waa qoladii uu ka dhashay nabi muuse oo ay dhibi jireen nimanka qibdiyiinta ah qola fircawn qoladiis yani reer qibdiy baa la ohan jiray meel kastoy ku arkaan ragga reer bani israa'iil oo iska isticmaalsan jireen marka mid qibdi ah oo nin reer bani israa'iila wuxuuna qaban karin ku qasbayo ayuu soo maray markaasuu yidhi ii gargaar ninkaan waa idhimaya ninkaan wuxuu le qaba sheega qaad waxaan waad qaadi kartaa wa socwad buu leey markaasuu yidhi ma u qaadi karee ma yeeli karee ka daa maamusaysaa buu yidhi mase adigana waan kugu daraya nimankaan waa niman kibrey ree qabdiyiinte fawakazahu muusa faqadaa caleyh hal feer keliya buu ku dhuftay kow meesha uu ku nafxay fawakazahu muusa faqadaa caleyh markaa kadib uu ka nadaamaday nabi nabi muuse haadaa min camali shaytaan inaan dila ma ahaynaga waa sababta uga carari doonaba dee wax dilayna lama ogo isagoo la garan yahay ninkii wax dilay yo maalintii labaad haddana ku kale sida lo- ku kale kii asagaha naftiisa haddana lagu dhegay iyuu yimid de shal uu ka fujiyey uu ogyahay markaasuu haddana u cawday markuu soo aaday uu doonayay inuu ka celiyo in fulay ahaay xumada wuxuu ka yaaba inuu asaga dilo shalay baa lagugu dhaganaa maantana lagugu dhagay inuu asaga dilo buu ka yaabay markaasuu yidhi inamaa turiidu an taktulanii kamaa qatalta nafsa bilams ma sidaa shalay ninka udisha rabtaa in anigay disho asagu raba inuu gargaaro nabi muuse waa iska tegay laakiin nin ma nin baa maqlayay ninkii baa fircawn u tegay ninkii dilay la garan waayo mataqaana waxaa dila muuse wey muuse dila muuse wuxuu fircawn wuxuu yihi hala soo qabto waa la dilaya marka ninkii wanaagsanaaye marka dambe rumayn doono muuminu ahlu fircawn loo biciyo shamcaan la odhan jiray ninkaasaa u yimid jaa rajulu min aqsa lmadiinati rajulu yascى qaala ya muusa ina almala'a yaatamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj inii laka min annaasixiin waa lagu tashaday in lagu dilaa la rabaa go-aan lagu gaare yani wuxuu ka mid ahaa dadka u dhadhow fircoon qaraabihiisuu ka mid ahaa ehlumala'iisuu ka mid ahaa go-aankii gaaray buu ogaa magaalada isaga baxay waa kii magaalada ka baxay qaryadii wanaagsanayd ee nabiyullaahi shucayb buu deganaa madyan la oran jiray dhinaca falastiin bay jirtaa markii masar laga soo baxo halkaasuu lug ugu baxay dhulkaa waa dhul saxaro oo dhib badan sideed maalmood buu sii lugeynaya soo waxna cunin waxba haysanin lugeynayo ambiyada waa la imtixaamaya dadka wanaagsan imtixaan bay soo mareen ma aha in madyan buu tegay intaan rasuulka laga dhigin intaan rasuulka rasu- rasuulnimadii iyo darajadaa weyno uu gaaraya imtixaan baa ka sokeeya oo la marinaya halkaasuu ka cararaya isagoo naftiisa keliya sideed beri buu sii lugeynay isagoo baahan cunto haysanin sahay haysanin sideed maalmood ugu qatanaa caleenta geedaha inuu cuno way wax kala maysa madyan buu tegay reer madyan oo ceel ay lahaayeen xoolahoodii ka waraagsanaya labadii gabdhood oo nabi shucayb uu dhalay halkaa arigoodii ku celinaya waa kii ugu tegay markuu weydiiyeen maxaa idinku dhacay aabbahe waa nin waayeela wiilna lala- nalama dhalanin dadku markay ceelka ka cabaan kadib baan anagu meelahaas yaan wax ka cabnaa amid dambe imaan jireen markii dadku ka baxa kadib marka ceel ceelashii ka mid a oo laga cabay oo dhagax weyn intii lasoo qaaday afka laga saaray gabdhuhu ay bagadin karin ma ka qaari karin iyo intuu ceelkii dhagaxa sidaa uga rogay waa dhagax ay toban nin gediyaan bay mufasiriintu leeyihin toban nin dhagax layskula qabto iyuu keligiisa intuu qabto yuusaa uga gediya asagoo sideed beri baahnaa iyo gabdhihii u waraabiyey arigi kaasuu geed halkaas iska fariistay markuu arigi waraabiy rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahay wixii khayr ood isiiso waa u baahanahay maanta aad baa u baahanahay baahi buu naflay gabdhihii labadii gabdhood ee nabi shacayb uu dhalay markiiba arigi bay geeyeen nabi shacayb uu su-aalay maanta waad soo degdegteen maxaa dhacay duba waa imaateen nin wanaagsan baa ilaahay noo keenayo ninkaas arigi noo waraabiyey dhagaxii buu ka qaaday ceelkii arigi buu noo waraabiyey aawey meeshii geed buu iska fadhiyay meesha agteeda markaas waa kii labadii gabdhood mid usoo daray gabadha uu guursan doono nabi shacayb baa dhalay gabadha gabadhiibu usoo diray ina abi yadcuuka liyejziyaka ajra maa saqayta lana aabbahay baa kuu yeeraya wuxuu doonayaa maadaama ariga aad noo noo waraabisay inuu ku abaal mariyo wuu soo raacay markaa guriguu yimid weliba waxaa la yidhahdaa gabadhii markii soo waday xafaddii usoo waday gadaal iga mar buu yidhi asagaa soo horkacay sayna ishiisu aynoogu dhicin gurigii buu yimid qisadii buu oga warramay inuu masar ka soo cararay oo ninkaa fircoona nabi shucayb wuxuu ku yidhi aamin baa tahay magaalada tan fircoon kama taliya shuqulka kuma lama imaan karee horta aamin baad ka noqotay kuwaasi ku bishaaraysata waxaan doonayaa marka inaad toban sano ila joogto ama sideed sano sideed sano inaad ila joogto gabdhahayga midaan kugu daro arigaas adi aad ii dhaqaalay sideedaa sano nabi ma jira buu rasuulku yihi ilaa raaca alqanam in rasuul nabi laga dhigay rasuul laga dhigay ma jiro ilaa raaca alqanam arigu dhaqaalay ariguna waa xoolaha la dhaqaalay midka ugu dhibka badan wey soo ma walaa anta ya rasuul allah adiga xataa ma ari baan raacday nacam ari baan raacay hataa anigu buu nabigu yihi alayh salaam marka waxaa la barayaa mas-uuliyadda iyo dulqaadka iyo hogaanka mas-uuliyadda culusoo loo dhiibayo inay u adkaystaan w nabi muuse wuu aqbalay heshiiskii ula galay laakiin intaan horta una usoo jeedin hortee markii la la marti qaaday ee la wanaajiyey ee gabadhii uu nabi shucayb dhalay labadii gabdhood mid ka mid a waa middaa uu guursan doone yaa usoo jeedisay talo waxay ku tiri ninkan waa nin wanaagsan abo baad yani shaqaalayso inaad noo qabato ood shaqaalo ka dhigto aada buu fiican yahay ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin nin aada yani shaqaalo ka dhigata waxaa ugu fiican nin xooglo qawi ah haddana aamin ah uu weydiiyey nabiyullaahi shucayb gabadhiisuu weydiiyo inuu aamin yahay oo qawina yahay seed ku ogaata inuu xoog badan yahay waxaan ku ogaaday tiri dhagixii tobanka nin ay qaadi jireen buu keligii gadiyey horta waa nin qawi ah ale qofka wax kuu qabanay nin wax xoog laa raadhimu soo ma aamin inuu yahayna waxaan ku ogaaday tiri markaan soo waday oo guriga usoo waday dabayshii baa xoogaa maradaydii sidaa u dhaqdhaqaajisay marka kubkayga lugtaydu wax yar arkay kubkaygu arkay markaasu wuxuu ku yidhi gadaal iga soo maro adigu itilmaan guriga aan ku hor soconaya inuu aamin yahayna taasaan ku ogaanay markaa way marka u bandhigay wuu ka aqbalay nabi muusena waxaan ballankaasaa noo yaala buuri marka nabiyullaahi muuse markuu tobankii sano uu dhameeyey kadib buu laabtay isagoo xaaskiisii wato ay uur u tahay ayuu ka laabtay madyan masar baa loo diray markaa rasuul baa lagaa dhigay socaa la yidhi markuu dhexda sii mar ayaa loo waxyoon doonaa waxyigi asagoo safara oo xaaskiisii oo dhexday weliba ku foolatay baa layihi ku umulaysaa cidladaa sii marayo halkaasaa risaalada loo dhiibo waxaa la yidhi waxaan iyo dhibkaan iyo waxaan iyo dunida hafiirinin rasuul baan kaa dhignay orad fircawn u tag ninkaa kibray ilahnimada sheeganay orad u tag marka nabiyullaahi muuse nin qawi u ahaa e malakumoodka dharabaaxuu la sii daayay ishii baa soo dhacday asagoo ishiisa gacanta ku wato ku carray meesha ilaahay buu dacwaday ilaahay ow addoon aan dhimasho doonaynin baad ii dirtay yaa rabb addoon aan dhimashaba ujeedin yaad ii dirtay ilaahayow waxaa ilaahay ku yidhi horta waa la caafiyey caadigiisi buu noqday markaa noqo oo waxaad ku tiraahdaa muusow dibi sidaa gacanta u saar korkiisa yani harag maqaarkiisa korkiisa sidaa u taabo dhogorta loodu aad bay u yaryar tahay soo ma gacanta inta ay qabatay oo dhogortaas ah intaas gacanta aad u gaartay dhogorta ku jirta oo la tiriyey intaasoo sano ayaa lagugu daraya cimri intaasaa lagugu ziyaadinaya waa wax fara badan markaasu wuxuu yidhi uma maadaa yaa rab maxaa ka dambeeya intaasan markay dhamaato dee almowt waa dimani mowtku waa laazim dee qofku cimriga haddii loo ziyaadiyana haddana markuu gaaro waa la dili wy haddaan diyaarahay buuri yaa rabb haddaan diyaarahay halayga qaado marka ambiyada saasaa loo khiyaar gelin jiray marka adduunyadan walaalayaal qofka cimri dheer ha lagu siiyo ama cimri gaaban ha lagu siiyo way kaa dhammaanay inamaa anta ayaam laazim inay isguraan weeye ayaamahaas aawa ummadihii hore aawa dadkii hore qof kastoo cimri dheeraa wuu dhintay yani waktigiisii baa gaaray wey inamaa anta ayaam wey faidaa dahaba yowmun dahaba bacduka wey qaar ka mida un baa tegaya ilaa maalinta dambe aad dhimato wey marka aan ka faa'iidaysano waktigeenna maalmaha yare aan haysano ummaddeennana kumaba sii jirto waktigeedu aad buu u yaryahay aad bu ummadda ugu cimri gaaban baa nahay waktigeenna aan ka faa'iidaysano bishan barakaysanee haddana soo martay sanadka dambe inaan gaari doono ma ogin haddaan ka faa'iidaysano jamaacada aan ku dadaalno daacada aan ku dadaalno qiyaamuleylka aan ka qayb galno taraawiixda aan tukano jazaakum allahu khayr qiyaamka ramadaanku waa taraawiixda wey qiyaamka ramadaanku waa taraawiixda markaad cishaha jamaacada ku tukato inaad hadeerta taraawiixda tukato man qaama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambihi wama taahar gufira lahu ma taqadama min dambi xadiidka bukhaari leey wa fi riwaayati imaamu axmed uu warinayo wama ta'akharna xataa waa loo dhaafaya marka fadligaas miyaa la dhumin karaa qof caafimaad qabo oo wakti haysto hadduu doono berri ha shaqeeyo ma wuxuu ka maqnaan karaa gufira lahu maa taqadama min dembi dembigaagii horeo dhan baa lagu dhaafay wax lagu yidhi ma intaasaa isdhibi weyda waa bishaa kaliya taraawiixda yacni in badan oo dadka ka mida ma tukadaan cishihii xataa jamaacadiisii waa ku yar tahay maalintii buu soomayaa maqribka unbuu tukanayaa wuu afurayaa khalaas naftii buu sii daynayaa marka maanta oo dhan ba xoogaa yaa la hayay xakamo lagu haya sooma meelahaasuu raba habeenkii inay maaragtay iska yara waa la yar baashaalinaya sooma xoogaa wul yar fasax balse berri bay haddana soomaysaa maye bisha u diid bishan hogaanka u qaba baash habeenkiina ha fasixin maalintiina ha fasixin habeenkiina masaajidka ku celi tukadhe wax badan baad banaanka taagnayd ya maanta soomaalia somali ha tukadhe caawana baasha adu ba iska sii daynaysaa ha sii dayna waxaad tidhahdaa soo bis ramadaan soo soddon beri maaha waad ku qasban tahay inaad habeenkiina tukato haddaad masaajidka imaato raggiina dhalinyarada aho odayaasha ka cela ya markay taraawiixda istaagayaan gacmaha iyo dhiganaya halkaas qaar ku kacaya qaarna kursiba ku fadhiyaan kuwaas soo ma aragtaan idinkana bananka iska taagtaagantiin maasha allah ya kuwaas raggii dhaqaaqi la-aabaa safka hore ku dhacdhacayo markaasa idinkuna banaanka iska taagantiin ka faa'iidaysta quwadiina quwatu shabaab quwadan ilaahay ku siiye ka faa'iidaysta qiyaamka ramadaanka ku dadaala man qaama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambi maxaan helayaa qofku inuu yihahdo waxa ugu fiicane camalka lagu sameeyo camalka waxa nafta ku bixinaya oo nafta ku qasbaysa waxaa ka mid a thawaabka ka imaanaya ina qalbi ku qabto maxaa helaysaa horta haddaad tukato taraawiixda haddaad tukato maxaa helaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa saadiqu lmasduuq qowlkiisu waa run man qaama ramadaan maaha salaadaha faradka ah oo tukanaysa maaha soonkii maaha man qaama ramadaan qiyaamu leyl wahuwa taraawiix wey waa taraawiixda wey iimaanan waxtisaaban rumayn iyo adigoo ajirkaa doonayo gufira lahu maa taqadama min dembi dembigaagii hore o dhan baa la dhaafay intee baa dembi naga dhacay intee baan yani aan dacatinay oo xaq nagu lahaa nagalu lahaa aan ka tagnay dadaal iyo daacadna laga rabay intee baan xumaan iyo khalad aan ilaahay ogolayn intee bay nafteenna ku fakatay taasaa lagaa dahiri haddii lagu yidhaahdo fursada ha iska sii dayn ramadaanka umaana laga helaayo ogo man qaama ramadaan buu nabigu yidhi ramadaankay ku xidhan tahay ogo bisha ramadaan intayna kaa dhammaanin aan ka faa'iidaysano muujibaat lmaqfira waxa makfirada waajibinaya wa muujibaat ljanna wa munjiyaat nnaar waxa naarta kaa badbaadinayo jannada kuu waajibinayo makfirada ilahay raxmadda ilahay aad ku helayso aan ka faa'iideyno ilahay hana waafajiya subxaanahu wa tacaala الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله